iyadoo maalmo qura ay ka harsan tahay ciidulfidriga waxaa magaalada baydhabo laga dareemayaa diyaargarow aad u ballaaran oo loogu jiro ciidda waxaana mashquul ah goobaha ganacsiga ee dadka wax ka iibsada suuqa weyn ee magaalada baydhabo ayaa aad u mashquul badan kaasi oo loogu diyaargaroobayo ciidda lagana dareemayo mashquul aad u badan waxaana sidoo kale suuqa lagu arkayaa waalidiin carruurtoodii wata oo dharka ciidda u iibinaya goobaha dharka lagu iibiyo sida carwooyinka bacadlayaasha goobaha kabaha lagu iibiyo goobaha haweenka ay isku qurxiyaan goobaha timaha lagu jaro iyo goobaha kale ee alaabaha ciyaalka lagu iibiyo kase kuwa carruurta dharka loo iibiyo waxaa suuqa magaalada baydhabo lagu arkayaa dadka waaweyn oo iyana dharka noocyadiisa kala duwan iibsanaya sida macawiis khamiis iyo shaarar si ay salaada ciidda uga tukadaan qaar ka mid a dadka iibiya dharka ayaa sheegay in ammaanka aad u wanaagsan yahay islamarkaana ganacsi uu si wanaagsan u socdo waxaana ay tilmaameen in qiimaha wax lagu iibinayo ay tahay mid dhexdhexaad ah
maadaama uuna dukaanka carwa u shanruuna dadkiidi shacabka reer baydhabo iyada dharfaylan sheegni yoona dareenshow maybaa muujanasiyo in iidi fadan dharkan filangada iyaalasho iidi maamayaalka iwan iidi kulli oo aawatayn iidaysa soo ooma dikow ilaa lama hay badar iid bilaawna shacabka inta gadan hawaafan diyaarni shaabanka baan shaanasiyo dharka iidan gadan ramadan marka eediyeedanka diyaargarownay dararkayle oo dadka tayle inaga sheegnay oo eediyeedanka ganaaceen sida dharka ciyaalka isku joogeediyo suudutiyo iyo saawiish iyo shaararka dhammaan may waa diyaargarow wiin hangalnay dadkana maasha allah macaamiishana qiibkiisa bilaaraan soo guli iyada may waa hangaldahaayeen iduun hore maasha allah ciidanku duwantay guliikamasii suuqyada kale ee magaalada baydhabo sida suuqa weyn ayaa waxaa ka jira diyaargarow aad u ballaaran oo loogu jiro ciidulfidriga qaar ka tirsan dadyoga ku nool magaalada baydhabo oo ay la hadleen warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin ayna u diyaargaroobeen ciidulfidriga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يبقى انتهت ميلا راي فرحات ميلا شرطين فرحات لنا انت حتى وعيان يدور ميلا راي الكلام اللي كده ريدة ياك ريدة لنقدي ياك نو فرح سنين ريبر نو فرح سنين قلوب قلوب الديار فعلا نو عيان ان شاء الله ويلكم ما يبقى ايضا حتى وعيان انه ريبر نو eediyada waxaan dhawaayaan iidumay waa iidiyaalka kala midmarmid ee waa iidum iidumida unbab aragnayba dharinkisilangadahay qaabilan faraxsaniye dadka sii shucuurtay oon kacsanta baawre bajaajaalka meerta magaalada dhan shor kacsanta ka erikaabo maasha allah caadi mahayna oo saxadile iidahay iidberitadii baa lagu hayay kulli wali dadka adeegidahay kulli adeega ka jarro ciyaalka adeegahay naftaano adeegidahay dagarsoonkeed ugahay
maxamed timacde magaalada baydhabo